mas-uuliyiinta xisbiga mucaaradka ee ucid kulankan ila yeesheen ku dhowaadka kontanka madax dhaqmeed ee ka socda koonfurta soomaaliya ayaa ahaa kulan casuumaada uu xisbigu u fidiyey madax dhaqmeedkani waxaana markii uu dhammaaday halkaasi ka abuurmay dood adag oo la xidhiidha socdaalka madax dhaqmeedka ee dalka mas-uuliyiinta xisbiga mucaaradka ucid waxay ka codsadeen madax dhaqmeedkani ka yimid soomaaliya inay caddeeyaan ujeedada rasmiga ah ee ka dambeysa socdaalkooga hargeysa halka madax dhaqmeedkuna ay ku doodeen in safarkoodu ku kooban yahay isdhexgalka shacabka somalilan iyo soomaaliya
markii aanu maqalnay odayaashaasi way yimaadeen waxaa waajib nagu noqotay inaanu kula kulanno ogaano iswaraysanno maadaama ay guryahaygii joogaan xilku weyn baa naga saaran nabadgelyadooda martiqaadkooda baahidooda inaanu ogaano ujeeddada iyo safarkiinu wuxuu yahay
de waxaan idinka filaynay maalintaasoo maanta madax dhaqameeda oo saddex iyo labaatan sannadood ka bacd somalilan markii ku horreysay ay soo boqdaano tiri dee waan isweydiino waxayse malaha nimanku ictiraafki ay maanta idii wada laakiin isdhexgal bulshadiyo waxbaan idka baranaayo de way nagu runtii way way dee maanan idka filahay weli boogihii baa nagu yaalla maanta daaraha aad arkaysaana dhisan dee tacab bay ku dhismeen
waxaad adugu aragtay ay ka fiican yihiin wax lagu sheega ama adugu aad baadigood annagu muqdisho kalema soo tegin inaan ku xeeqno oo wakti badan iska gelino goorisitaag waa ubadis iyo midnimadu waa ubadis labadaas midna soo dhaca barasho wanag safaar xagga indhaa layra aniga ninka xiriirinayay runtii barnaamijkan soomaaliya iyo somalilanka dhex socda min bilowgii ninka xiriirinayay haddana goortida xiriirinaya aniga weeye marka xaqiiqda laga hadlayo odayaashana ayagaa isu soo abaabulay ayagaa gartay inay walaalahood somalilan booqdaan ayagaa gartay bal waxa dhabta oo somalilan ka jira inay xodogaal u noqdaan ayagaa jeclaystay jidba iyo jacayl mid kale oo lixdankii jiray oo ka horreeyey inay marakan ayagu idinla yimaadaan ma ahan in ayaga mandate la soo siiyey